dowladda hoose degmada caabudwaq ayaa bilaawad wadaacitir iyo duubayn lagu sameynaya wadada muhiimka isku xidhata garoonka diyaarada degmada caabudwaq iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed qaybta galmudug taas muddo dheer ahayd mid godad noqotay saameynna ku yeelatay isku socodka bulshada iyo sidoo kale ardayda dhigata jaamacadda soomaaliya qaybteeda galmudug burburka wadada ayaa saameeyey dadka deegaanka iyadoona ay sheegaan maamulka dowlada caabudwaq inay waxweyn ka qabanayaan sidii loo gudbi lahay caqabadaha ku gadaaman maritaanka wadadaasi dabawaakan xogayaha maamulka dowladda hoose degmada caabudwaq nadiir cabdikariin saad oo ka warbixiyey shaqada ay ka hayaan wadada isku xirta garoonka diyaarada degmada caabudwaq iyo degmada taasoo qayb ka wadooyinka u muhiimsan ee dhexmara degmada caabudwaq runtii intaan yartaayo shaqada la qabanahayo waa bersentageka ugu yar oo la qaban lahay dowlad hoose qaban lahayd waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo mashruuc maantu bilow yahay meesha ugu horeysa laga bilaabeen halkaan baa kow ka ah meel kaloo halkaas waxaa jirta ayadana istaanoo kale loo buuxin doona hadduu ilaahay yidhaahdo markii la buuxiyana waxaa la samayn doonaa oo qorshaha dhow noogu jirta weegga soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo in wadadan oo dhan shiilamadow la saaro lagu hormaro dhex shiilamadow lagu hormaro sababtuna ay tahay habada duruufta iyo inta taagta la tilaabsan karo dowladda hoose ay tilaabsan karto maadaama wuxuu markii shaqa loo qabanahayo tilaabada lagadiib ay dhaqaalo u baahan tahay waxaan koled shaqadanuna ka timid ay tahay canshuuraadkii bulshada laga qaadqaadahayay dhowaan laga qaadqaadayay waxaad horey maadaama aysan canshuur nafle oo la qaadi jiray aysan jirin sida miisaaniyadda ku cad waxana waxaa weeye lacag ku dhow boqolkiiba afartan baa loogu talagalay horumarinta degmada wadooyinka iyo dhiraynta iyo nadaafadda iyo wixii lamid iyo bilicdo dhanba waxaan samayn doonaa hadduu ilaahay wiil kasta wixii hab aan qaban karno oo tilaabtana iyo tabartanadu ay tahay iyo bil kastaba ayaan samayn doonaa waxaan rajaynaynaa bulshada caabudwaaq ee ayadaa isku duubni weligeeda leed taladu way ku jirtaa haddana olred abaabulaha socda koley ama ama qorax joog ha noqoto ama qurba joog ha noqoto waxaa jiri doona dhowaan hadduu ilaahay yidhaahdo guddiyo ballaaran oo la samayn doono isla ka shaqayn doona horumarintaas wadooyinka iyo wax la midka ah dhanka kale xogayaha ayaa sheegay inay bilaabi doonaan dhismahayaasha wadooyinka muhiimka ee magaalada cabudwaaq ayayna ka mid tahay wadada weyn ee dhex marta degmada cabudwaaq taasoo la saarayo laami waxaa qaba magaalo weyn in ku dhow lixdan sano ay degma tahay uma qalanto runtii laamilaan uma qalanto waa noo qiimaysan tahay qorshaha dhowna waa noogu jirtaa inaan ka shaqayno hadduu ilaa yidhaahdo muddada dhow oo aan dheeraynba in cawdaqo laami la hela la hela waxa horta waxay ka bilaabmaysaa shaqo hadda halkaan ay ka socotaa waddada eelboorka ay ka socota oo muhiimka eelboorka iyo jaamacadda ummaddaba isku xiri doonta hadduu ilaa yidhaahdo runtii hadda cabashada u badan oo keentay in dowladda soo baxdo waxay ka timaada obaxa dalka oo ah ardada jaamacadda oo runtii dhibaato badan ku qabay maridda wadadaan inay basasku maraan iyo bulshada inteeda kaleba wadada horaa loo nadiifiyey oo lacag badan loo geliyey in saa nadiif u noqoto walow weli aan aan ka digayno qolyihii saas u haleeyay inay weli wadaan wixii bulshada caawdaaqna ay ka waantoodo inay wadooyinka ayagu iska haleeyaan oo gacantooda nin baa laga sheegay ayadaa isdilhaya isdaayay inaan inaan samayno hadduu ilaahay yidhaahdo anaka dowlad hoose ahaan wixii haba tabartanadu ay tahay hadday nadaafad tahay iyo hadday wado tahayba waa ka shaqayn doonaa maamulka degmada caabudwaaq ibiisa kaduwan ayaa wuxuu ka holeyn si loo amrar howladinta guud oo ay ka mid yihiin wadooyinka waxbarashada iyo sidoo kale caafimaadka taasoo qayb ka ah dadaalada lagu doonayay in lagu soo celiyo kala dambeynta iyo bilicda magaalada caabudwaaq ee gobolka galjuud